socdaalkii madaxweynuhu baxay ee uu ku soo baray gobollada dalka ayaa ilaa xalayto ilaa habeen hore mintii saxaafadda xaggaa dawladda ku maqnayd waxaa la hadalhayay erey aan idhi ereygaani wuxuu ahaa maamulkii madaxtooyadii iyo dawladdu waxay leedahay brotocool waxaa idhahdo madaxweyne madaxweyne had iyo goor xarunta dawladda in ay joogto weeye waddan waliba wuxuu leeyahay xarun awoodda meel baa loo sameeyey magaca dawladnimada ama madaxnimada waxaanu idhahnaa madaxtooyada waxaanu maqalnay inuu leeyahay war washington ka soo baxay marka maraykanka hadlaya washington baa laga hadlaa ayaa laga hadlaa london baa laga hadlaa lagama hadlo new york iyo atlanta iyo meelo kale lagama hadlo waxaa laga hadlaa halka madaxtooyadu ay tahay baa laga hadlaa ayaa astaan ah dalkaa madaxweynaha u astaan marka mar walba inay cidi joogto madaxtooyada waa run madaxweynuhu dalkiibuu tegey meel kale dalkama maqan dalkama maqnaa laakiin dalka loogama madaxtooye ma aho dalku hargeysa hal madaxtooyada ah caasimadda waxaa loo yidhi waa in madaxtooyada ka dhisan waa in madaxtooyada cidi fadhidaa mar walba habeen iyo maalin waa inay jirtaa waxba dhici karta meel laga soo gaadhsiin karo markiiba warka loogu soo hagaago in la yidhahdo dal madaxweyne mabruucuu jooga mise salaxdii buu jooga mise berberu jooga dadku isweydiiyo maaha madaxweyne marka uu baxayo wuxuu sii sheegaa halkuu qabanayo goortuu ku beegan yahay iyo idii joogto si haddii wax dhacana mar loo baahdo lagu ogaado halkaa inuu joogo kula sa yaabi maayo taa u macnayn maayo habna dhowta aad looga hadla ka macnayn maayo waxaanu macnaynaynin waxaan malaya dadkan ula hadlayna ama dad miyaqaba maahe lixdii shantii ilaa iyo ramadaan waxaanu isku haysanay erey golo la yidhaahdaa waa sharci iyo sharci maaha malaha intaasoo dhan oo joogtaa oo nintaa ku celinayni ereygaasi in waxa sharci darrada ah istoorkaa sheega waxaa iyo waxaa lama samayn karo waxaa iyo waxaa lama qaban karo haddii waxaa la qabtana waxaasa ciqaaba ayaa la yidhahdaa intaasi meelay ku qoran ka dhowr goor haranidhe haddii la hayo hala sheego iyadoo la og yahay taasoo si walba loo macneeyey ayaynu ilaa maanta ku murmaynaa marka maanta inaynu erey kale isa garanno fili maayo marka dadka midagka qabaa laga hadlay waxaa loo leeyahay meesha jaahilnimo maaha habtaa wuxuu yidhi gabi uu leeyahay gudgudlana waxaa ku jirtaa guranidu guranidu qofku hadduu guran yahay mar waa dhalasho iyo gacan baqaabkeed oo ilahay baa tunsameeyey ceeb maaha dhib maaha marna waa caloolo garac sida iyo xaalku soo galay goldoolo qura maaha iyo goonidaa tali yad aan loo filayn baa jiriya geela daaqdaaq geela daaq kale ma aha aqoon darro waa geela daaq kale wax kalaa jira wax la qarinayaa jira loo gubanayo sabab waxaa tidahdaa laydigu biyaha kashiisa ku jiro ka tiraa ka hadli mayno waxa weeyaan waana isweydiinaynu dha maxaa ku diideen waxaanu wada leenahay maha arigaaga iyo reerkaaga iyo gurigaaga kumaanaa weydiin waxaanu ku weydiinay wixii ummaddan kuu dhiibatay baan idin ku wada hadal waxay ummaddani lahayd waxaynu ka wada hadlaynaa wixii shalayta markaynu kulmiya inaanu dadka u sheegnay aanu nihi madaxwe maadaama madaxweynaha doorataan taasuu qabanaya taasuu qabanaya waa kuma dhalinyartii aanu dhahayn udub way tegaysaa ha tahriimi walaal meedi maanta intaad aniga madaxweyne ii jawaabayso inankan adeer ku hayo intuu aniga ii jawaabayo ha u jawaabo ballankii uu ummadda u qaado ha ka jawaabo xilka ha ka jawaabo wax koodanka ka jawaabo maaha anigu waxaan idhaahdo hadalkaydu bacamar dadka ballan baynu u qaadnay waynu is hortaagnay intaasoo xafladood baan joogay waynu dad ummadda u ballan qaadnay ballankii baa naga sumay guddoomiyey suuqaan lagu weydiiya war waxaa noo sheegaysan ma tii haddaynu dhahan inaan isweydiinno ila meesha waa lainoo soo dhiibi kaa lagu dhiibay xaajiye haddaan dhahan isweydiinno maxaad maxaad u dhibsanaysaa gacalimaanu ku leenahay maxaad ugu gubanaysaa waxba ku dheeraan maayee waxa aadgule baa maanta ku arkay maqaaladu qoru leeyahay abaalaawe anigu bir horaa waxaan idhi xabaalka odaygaa la weydiiyo waxaan ku ihi sugun sannadood baan isku jimadahay saddex ishoon xirsi isku jimadahay baa dhaantay ninkaa dadku ka cabanayo an waxaan qaba inuu yahay jiirka ubu ku taagan yahay ba hadduu caawa ka hoos dhaqaaqo inay ku dimaysaa qabaaba marka abaalka ma maynaan filayni oohinta badan baanaan ka filin abaal waan ka filin abaal la-aan waan ku aqaaneeyey oohinta badan baanaan ka filin soddon sanadood wuxuu noogu ooyaya waan ku sigay saara waan ku sigay saara waran baa riyaan kacab waan ku sigay saara ho habeenay jiifba joog loo diiday maantana war hayso eegina war hayla hadlina war goolba ha ooyina markaad saaran tahayna markaad dhulka joogtana ha ooyin markaad aan ku saarana ha ooyina war war iska abaal la-aan waa oohintu naga daa oo waxa lagu weydiiyey si aan uga jawaab haddii aanu jirin waxaad qarinaysaa haddaanay jirin haddaanay jirin ged gedaan loo filayn baa jirtay geelladaa kale haddaanay geelladaa kale jirin haddaan wax kaloo qarsooni jirin sidaynu sharita wada hadli jirin noo yaanaan bahaa kula noqona saaxiibada sharitaanu ahay waxaynu ku saaxiib ahayn maaha inaad ina inaad meeshun fuusha maahayn inaad ummadda wax qabataa maahayn inaad dhaliyarta wax qabataa maahayn inaad gol janna u jawaabtaa maahayn xaafadda kusoo saartay wada arday aniga hay jawaabe inaad xaafadaha iyo hargeysa iyo magaalooyinka dadku doorta inaad gebiga u jawaabtaabe inaad dhalinyarta u jawaabtaabe aniga hay jawaabe aniga sid maxaa lahaa qola qola hadli qolada iskid maaha marka taasi waxaa sheegay dhibaatooyin badan sidii hore loo sheegay waxaa ka mid ah wixii hawlaha ee dawlad ummad wada leedahay hadday shaqatay sidii maxamed xaashuur sheegay xeer soo dhegaya in loo tilmaamo loo baahan yahay oo aanu qofku cidduu yahay iyo magaca uu leeyahay aanu kuna waayin kuna helin wuxuu shaqaystu ku yahay qandaraasyada wixii lagu rabsanay waxaa loo baahan in loo sameeyey ma ahayn cid kale noqda waxaa lagu yidhi guddoomiyihii qandaraasyada ee ahayd dadkeenu wuxu qaybiyo isagaa intuu qandaraasya qaatay china qabtay lacag qaatay war isaga qayb soo iibiya war isaga qaybi baa la yidhi goorna la yidhi soo iibi hadday sharci darradiisi taas maxaa sharci darraa taasaa sharci darraa in qadaraaska si qarsoon loo bixiyaabaa sharci darraa cid maaha cidda la siinaya maaha cidday noqonayso hadday doonaan fidigood walaala ha wada noqdaan cidda la siinaya laakiin wayna wadada sharciga amartaa ee ummadda isku ogtay waa in in marka uu soo baxo qadaraasku soo baxayo waa in la yeedhiyaa waa in muddo loo qabtaa waa in dadkao dhan meel kastaa jooga waynu maqlaa waa in ciddii wala ee istuuntaaba ka soo qayb gashaa soo qorataa waa in dabeetno waxay odhan jiray berigaan yaraa waxaan maqli jiray cabdi cabdi xaj cabdi ayuub allah yarxamayo reer hargeysa ka taarikhda ahaan jiray wuxuu odhan jiray waxaa lagu soo qorayaa warqadan dhannaba astaan ku lahayn waxaa la diidayaa inuu magaca la garto oo aan magac ku qorayn gudaha mooyaane hoosteed dusheed ayaa lagu soo qoraya cabdirasida ma aha in lagu soo qoro ciddaan ahay iyo qoladaan ahay iyo magacaan leeyahay iyo sawirkeyn lagu soo dejiyey maaha sawirkeen ku dhex muuqda qoftaan ahay ku dhex muuqda maaha waxaanu leenahay wixii loo siman yahay ha loo sinaado hadday ceeb tahay intaas waanu leenahay hadday dhib tahay waxaanu leenahay waxaan aad waxaan hambalyaynayaa waxaan hambalyaynayaa golaha wakiilada maalin dhowti waxaan arkayo waxaad moodaysaa qudhoodin yaro diireen imikoo uu ka kacay bahal girresa la yidhaha girrisi ayaa beeraha fula shaadka dabeedna mar buu ka kacaa baarlamaanki waxaad moodaa imika girriisi ka kacayo waxaan rajaynaya inuu girriisi u kaco baarlamaanka iyo golaha golayaasha loo idmiyey inay dawladda xisaabiyaan iyaga ayay tahay golayaashaasaa ummaddu u idmatay waxay u idmatay inay dawladdu waxay qabanaysaa marka horena u sheegan idhahdaan waxaasaad qabanaysaa marka dambey qabateen ad tidhahdo siaad u qabatay say tahay maaha iyagu inay noqdaan inay dawladdu igu baryaan maaha dawladdu inay iyagu baridaa maalintan dhaweyto waxay soo jeediyeen xubno ka mid yihiid golaha wakiilada waanu taageeraynaa magaca golaha ku taageeraynaa inay yidhaahdeen wixii u ha la saaro guddi ha la saaro qaran ha loo saaro hay-adaha dalka ka taagan sharikadahan guuray waxay ku guureen dadkii shalayta qurbaha joogay ee kulmiye u footayn jiray ee u dadaali jiray ee contributionka bixin jiray way noogeen shalay afartii cisho u dambeysay in qaarkood daktaradan ku dhinteen sida la sheegayo wadawadii ka dhamaatay ay ku joogeen xilka kuwaas ee in loo jawaabo xilkaa in laga jawaabo weeye maha aniga in la jawaabo waayahay waxaanu taageeraynaa qoladaasi intaa ay soo jeediyeen waxaanu leenahay oon adkaynaynaa hala saaro guddi qaran oo ka kooban xisbiyada siddeeda xisbi golayaasha saddexda gole ee qaranka dawladda iyo labada gole ee baarlamaanka iyo aqoonyahanka iyo ummadda waxaa loo saaro haddaanu anagu qaldanhay geedkan hana waxidho walaal waa joogta ahel joog aan la idhahdo fascid baan nahay laakiin si cibalaa xig harmayse ha loo sheego ha loo sheego na la idhahdo war war waxaas waa qabad intaas baanu leenahay hadday xun tahay iyo hadday san tahayba saxaafadda horaa looga hadlay waxa aa ugu weyn ee halgankii iyo burburkii iyo dhimashadii iyo dhaawacii ay dhalinyartani ka haysaa waxa weeyaan afkooda xordhoqday gacanta afkooda xordha iyo waa intaa intay ka haysaa waxay aabbayaashood iyo walaaladii waaye waa intaa waayo hadda ramaanta la idhaahdo ha qorin ha hadlin hudheelka idhaahdo ha iibinin oo intaa waxaa ka iibinin war hadda doona doonaysaan iminkaan halka joognahay kaana kaxaysatee maxaa reerka sheeganaysa iyo iyo hawdhada sheeganaysa niayaan darray inay dhahdo hudheelada waxba ha iibinin jalaysan ka qaada markaa annaga waa noo tarin kartaa inay kaaga qabqabto oo hadday xiise idin hayso hadday wax ku dawoobayaan mustacid baan nahan qulidaba nasasho malaa u baahane noo yeedha oo hudheelada ha jiirjiirina inamadana ha jiirjiirina ha qorina ha odhanina sida dhacda way ila dheeraateen hadayga ahaada waxaan ku noqonayaa waan adkeynayaa ha lagu noqdo sharciga ha lagu noqdo dastuurka ha la akriyo ha la akriyo lama akriye waxaa leeyihin guuri waa dembiile haddaan dib hijir maxkamad hadi taag maxaa suuqa looga orgaya waa dembiile waa sharci daro hadi sharci daro kaa qabta waxaan taageeraynaa in guddi qaran la sameeyo oonu soo jeedinaynaa oonu akidaynaa oonu ku taageeraynaa golaha wakiilada in guddi qaran oo baadha dhibaatooyin shirikadda bitroolka inan yaroo dubtay maaha oo lasoo masaxayo laodhanayo jaariyarka ka dubtay maaha lacag billions of dollars bay leedahay waxay rabtaa inay kala soo baxdo maaha way iska tagtay waxbay ka tagtay waxbay ka tagtay maaha nabadgelyo keliya maaha waa ka mid nabadgelyadu waa ka mid keliya maaha waxay tahayba ha la baadho maxaa ku diidan in la baadho oo guddidaasi baarlamaanka iyo dawladda iyo wakiilada iyo ummadda ku mid tahay ha baadho waanu takideena waanu taageeraynaa waanu akidinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
koowaad dhawaan sid baad ku baaqdeen octoobar ad qabanaysaan sidkii balqaban qaadadiisa aad ugu daweysa inaad noo sheegtaan ma raaciyeen wafdiga madaxweynuhu labaadka gudihii laba jeer buu idin jawaabay isagoo idin naqdinaya habeen hore u dambeysay oo lahaa mawqifka ummadda waxaa caddayso buu hargeysa maxaa yeelay waxaa jooga xubno reer jara ku dhawaaqay reer soo baxa taasna maxaa yeelay inuu idin qaybsaday iyo in kala qaybsaday inaad kaasaan ta saddexaad aan jecelahay inaan iweydiiyaa waxay tahay godihiinan wadatashiga ama madashiinan wadatashiga haddii laynu soo eedeynayo sharcidaraadkii anoo hadalka xasan kuura sii qaadanaya midoobe waxaa tiri bahal gariisa la idhaahdaa jira oo beeraha fuula kaasoo maxay ahaday marka kac dadka qaar dadkeedin naqdiyaa mau qaadan kara inay idinku laftiinu gariisa ku noqoteen xukuumaddii ha waa loo qaadan karaa waa loo qaadan karaa in badan oo naan joogin saddex sanadood baa naan hadal saddexdaa sanad wixii hayey maabaatan haya maaha anaga saddexdaa sanad wixii hayey cudurkii hayey ayuun baa dilay ayuun baa maatan haya waa say jiraan dad la abaabulo oo soo ururiyo oo dee raggaaba la qatee dumar baa dabceen afkaisbaajilin laakiin dumarkoo jawaabi weyne madaxweyne wuxuu yidhi dad reer burcaw muujiya wadatashigaasi qoladaas inay sharci darro tahay tolma mudaaraad dhigaan reer burcaw xaaji hadda anagoonu ka yara werwareegayna haddaad ku dhawaaqdo qoladeyna ku dadbadato waa diyaar baanu nahay inoogu dhawaaqo waa fasaxa baanu u baahnay oo mudaaharadna aan dhigno fasax diyaar baa baanu nahay reer burcaw keliyana ha ugu baaqina dalka dhan ugu wada baaq waayahay ii kaan kama wada jawaab shirki qabanqabadiis way socotaa waanaanu rajaynaynaa haddii ilaahay laga helo inuu qarsoomo ciddii nacbiya ma jecel waxaanu jecelnay inay noqdo xil shir aan turxaani ka dhalanin heshida isugu wada yimaado la yaabi maayo malaa madaxweyne wuxuu xusan yahay khiyaamadan berigi hore xasan ciise ku samaynay iyo axmed maxamed iyo axmed maxamed maxamed maxamed cabdiraxmaan axmed cali khiyaamadaanu ku samaynay tii taaqudheeda in la sameeya way badhnaatoo waxa mar dhaca wax sharci buu noqdaa looyarada weydii waxaa la idhahdaa arrimuhu waa curad ama waa ugub ama waa curad arrin uguba maaha waa curad dawlad baynu ku bedelay shirweyne shirweynaha lagugu bedelayaa soo diyaar garow ama qori soo qaado labada wax dacwadood horey nuu samaynay adaana nagu abaabulay waxa dee shalay sana basta anagu caayo waa nagu diidan jahay way taasna waa kaa ilaahay baanu ka baryan weydiisanayna kana keenaynaa inuu shirkaasi qabsoomo xumo uma jeedno oo haddii la yidhaha la xisaabto madaxweyne la xisaabtama xumaanba miyaanaanu ku madaxweyne ummad lahayn haddii ummadku jiraan u xisaabma ceebba taasina saanu rajaynayna waa u qabsoomayaa si kale igu ceeli
shirada lama daba qabataan markastana waxaad sheegteen in dalkan midada ka jirto imikana waxaad tidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muxuu intaanu bixin u shaacin waaye ama u sheegi waaye madaxweynaha inamigiisa sugo oo isagu maadaamu dalka madaxweyne wada yahay labadaa goormaa taxsantiin dalkan midadaha ka jirta iyo madaxweynuhu ka shaaciya sababta u baxaya keena taxsantiin waxaanu saxsanay labada goorba nabadgelin tirada anagu maanaan sheegin waxaa sheegay shirkadinka yaha taa anagu maanaan sheegin haddaanu sheegnayna haddaanu sheegnayna markhaatiga waxa furay cid aan andigana ahayn annagana ahayn marka taasi maaha midaan lagu eeday karo oo wax jira airbortka barbaa hargeysa tag shalaytaan tegey ciidan baa ku wareegsanaa waa ammaan darrada waaye nabadgelyadiisaanu qariyo maaha intaasoo ciidan ma waa u joogtaan hargeysa marka bantu baxayo magaalado dhan baa kala xidhantaa in koona weyba ciidan baa taagan dee ciidamada faraha badan leh ha isku ilaaliyo hargeysa ma ka socdo ha isku ilaaliyo laakiin waa in la ogaadaa madaxweynuhu ma daqiiqad walba halkuu ka yeedin waa la ogaadaa hadduu ka baqanayo in wax la yeelo hadda gasi waaynu ogeyn baqahu ma aha wax lagu badbaado riyaale xafiiskiisa dhexdiisa inay ka qaraxday inu joogaan marka wed oo kii qolii la joogtayna ku dhimatay isagoo ka badbaaday wedka lagama dhuunto lagama baxsado qadarku wuu dhacaya laakiin waxaa loo baahan yahy madaxweynuhu ma dhinto waayo xil xilku ma dhinto madaxweynenimadu waa xilka ma dhinto hadduu dhinto mid baa jooga inuu inuu u bareero hawsha oo horta waa loo dhinta shalay waa nagii xabadilaa soo dhigin shafada ka mid ahae inay baqi keenta maahe waxaa loo baahan yahay inuu markuu baxayo halkuu baxayo loo ogaado haddii wax dhacaan imka xagee xagimka ka jooga fahinu xagu jooga silaxay buu joogaa walagu haasaa ku socday ma balibugad buu joogaa ma burcuu joogaa miyaan dalka wax u baahan karin sadistan kaadina waa taa haddii maanta wixii meeshiisi loo baahdo xafiiska madaxtooda yaa loogu tegaya kumaa loogu tegaya isagiisa xagguu jooga
yaal su-aal walaaliya in waxaad xustay xasan guure in waktigaad madaxweynaha somaliland kambeynka aad kula jirteen aad ku midaysnaydeen inay inay meesha ka qaadaan madaxweynihii waktigaasi talada waddanka ahay haddana uu isagu madaxweyne gaarkiisa dadka hadalkiina dhegeysanaya miyaanay ku turjuman karin inaad imika ku midaysan tihiin oo keliya inaad isaga ku noqotaan sidii meesha aad uga qaadi lahaydeen ee aydaan wax kaleba sugin maya qaadidu maaha waa bedelaadle
aad bedeshaan ha laakiin ha in la bedela ha waanay tahay dastuurkaana qorayan dastuurkaa qabilaya dastuurka wuxuu qorayaa muddaa la siiyey muddadaas marka dhimaato waa in la bedela inta ka horeysa intaas markii horena waxaa ahayd in la bedelo inta ka horeysa haddii laga maarmi waayo waa haddii laga maarmi waayo haddii duruufteeda timaado marka wax walba si walba la soo dhismata hadday timaado taas inay ka jawaab maayo laakiin xeer baynu leenahay xeerkaas ku dhaqan xeerkaas aniga waxay farayaan inaan muddo siiyo inaan madaxweyne waqtigii waa dhamaaday waana mid mid imanoo kale maanay may adiga adiga maanay ukaa iminkaa tan siiyey waxaan gartay in dalku dastuur leeyahay waxaan ku baqday shirweyne waxaad sheegteen xasan ciise iyo cabdiraxmaan inaad ku bedesheen shirbeelaadkii boorama iyadan idinku dastuurkii dalka shirinayay markaad shirweyne ku baqataan markaa agu dastuur waa jira shacayrkuna waa jira haddii la waayo haddii xidigaa la waayo haddii dayax la waayo xidigaa lagu gudaa waanu ka degayna heerkaa hela gaarsiin mujaahid